isteer cutubka shanaad haddaba maalintii saddexaad isteer baa gashatay dharkeedii boqornimada oo waxay soo istaagtay guriga boqorka barxaddiisa dhexe taasoo ka soo horjeeday guriga boqorka oo boqorkuna wuxuu ku fadhiyey carshigiisii boqornimada oo ku dhex yiil guriga boqornimada wuxuuna ka soo horjeeday iridda guriga laga soo galo oo markii boqorkii arkay boqorad isteer oo barxadda dhex taagan ayuu raalli ka noqday iyada oo boqorkiina wuxuu isteer ku soo fidiyey ushii dahabka ahayd oo gacantiisa ku jirtay markaasaa isteer soo dhowaatay oo taabatay usha dusheedii kolkaasuu boqorkii ku yidhi boqorad isteere maxaad doonaysaa oo maxaad i weydiisanaysaa xataa hadday boqortooyada badhkeed tahay waa lagu siinayaa kolkaasaa isteer waxay tidhi boqorow hadday kula wanaagsan tahay maanta adiga iyo hamaanba kaalaya martiqaadka aan u diyaariyey markaasaa boqorkii wuxuu yidhi hamaan haddiiba ha dhaqsado si loo yeelo waxay isteer tidhi oo sidaas daraaddeed boqorkii iyo hamaanba waxay yimaadeen martiqaadkii ay isteer u diyaarisay oo intii martiqaadkii khamriga la joogay ayuu boqorkii isteer ku yidhi baryadaadu waa maxay maxaad i weydiisanaysaa xataa hadday boqortooyada badhkeeda tahay waa lagu yeelayaay markaasaa isteer jawaabtay oo tidhi baryadayda iyo weydiisashadaydu waxay tahay boqorow haddaad raalli iga tahay oo aad ku faraxdid inaad ii samaysid waxaan kaa baryay oo aad yeeshid waxaan ku weydiistay haddaba adiga iyo haamaan kaalaya martiqaadka aan idiin diyaarin doono oo aniguna berri baan yeelayaa sidaas tidhi boqorow markaase hamaan maalintaas wuxuu dibadda u baxay isagoo faraxsan oo qalbiga ka rayraynaya laakiinse hamaan markuu arkay murdekey oo jooga boqorka iriddiisa oo aan isaga u istaagin una gariirin ayuu murdekey aad iyo aad uga cadhooday habase ahaatee hamaan wuu isceliyey oo gurigiisuu tegey markaasuu u cidirsaday oo u yeedhay saaxiibadiis iyo naagtiisii seraj markaase hamaan wuxuu iyagii ugu sheekeeyey ammaanta maalkiisa iyo badnaanta carruurtiisa iyo kulli derajadii boqorku isaga uu daliciyey oo dhan iyo sidii boqorku ugu wada sarraysiiyey boqorka amiiradiisa iyo addoommadiisa oo dhan oo hamaan weliba wuxuu kaloo yidhi xataa boqoradda isteer ninna uma ay ogolaan inuu boqorka u soo raaco martiqaadkii ay diyaarisay aniga mooyaane oo weliba berrina anigoo boqorka la jira ayay imartiqaaday laakiinse waxaas oo dhamm waxba ii tari maayaan intaan arkayo yuhuudga murdekey oo boqorka iriddiisa fadhiya markaasaa naagtiisii saraj iyo saaxiibadiis oo dhamm waxay ku yidhaahdeen ha la sameeyo qori waxa lagu deldelo oo dherarkiisu konton dhudhun yahay oo subaxda waxaad boqorka ku tidhaahdaa mordekey meeshaas ha lagu deldelo oo markaas dabadeed adiga faraxsan boqorka martiqaadka u raac kolkaasa hadalkaasu ka faraxiyey haamaan oo wuxuu amray in meeshii deldelaadda la sameeyo